saalida faraag degmada baran baan joognaa hadda waxaan joognaa muddo lix cisho ah annaga iyo hay-adda marsacoob iyo dalada guud ee dhalinyarada puntland guddoomiye ku-xigeenkeedii farxaan iyo hay-adda marsacoob sarkaal kasoo gadhawa cabdiqaani saciid waxaan u soconaa u tagnay aan inaan qabano infantii one day ah iyo training shan beri ah marka traininka shanka beri ah wuxuu noo bilaabmay noo furmay sabtigu noo furmay wuxuuna noogu noogu ekaa khamiistii shay ahayd arbacadii shay ahayd sorry waa tahay tababarkan xaggee baad ka fulinaysaan baran keliya mise degmooyin kale baa jiraa tababarkani wuxuu ahaa tababar badan oo gobolada puntland oo dhan laga qabanayay wuxuu ahaa tababar soo socday muddo lagana qabtay sagaalka gobol ee puntland una dambeysay degmada baran oo lagu ay martigelisay gobolka highland tababarkani waxa uu uu ahaa tababar loo qorsheeyey oo hay-adda mersicom iyo wasaaradda iskaashanaya ee dalada bayaan loo qorsheeyay dhalinyada puntland in maaragta lagu sameeyo kabasi building lagu sameeyo lagu baro traininka lagu baro waxaan ku sheegaa habka ay maaragtay u qaban karaan dukumentiyadooda rafalkooda kabas ugu qareemi karaan nada ugu qareemi karaan marka tababar wuxuu ahaa soo soconayay lagana qabanayay sagaalka gobola puntland for example waxaa laga qabtay gobolka bari bari baa laga waxaa lagu bilaabay nuwaal kakaar iyo sool waxaa lagu qabtay garoowe waxaa ku xigay bari iyo gardafu waxaa lagu qabtay gobolka boosaa degmada boosaaso gobolka bara ee bari waxaa ku xigay degmada cayn gobolka cayn iyo gobolka mudug waxaa lagu qabtay degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug waxaa ku xigay gobolka highland galadiisa dhalinyarada iyo gobolka saraag oo waxaa lagu qabtay saraag saasuu ku ekaada ku dhamaaday sagaalka gobol ku dhan ku ekaayeen waxaa maanta noogu xigay isna oo aan qabanay gobol kasta marka laga qabto traininka waxay dhalinyaradaas soo u dambeynta qorayeen hal abuurka ay keen wax alla wax qaban karaan oo hal abuur ah oo manaha ka imaan kara dhalinyarada yani baahiyahooda ah marka waxaa gobol kasta raacsan infanty markii traininka dhamaado in loo qabto one day infanty iyagu ka yimaada maskaxdooda ay keenaan waa tahay tababarkan degmo kastoo puntland miyaad ka qabanayseen mise degmooyin aada qorshaysateen degmo kastoo traininku wuxuu ahaa sida guulaan kuu sheegay laba laba gobol baa laisugu qabanayay oo sagaalka basaas ku dhamaaday gobolka bari badan baa udambeysay gobolka sanaag baa udambeysay laakiin degmo kasta waxay leedahay ifanti gaara oo gooniya oo ka dhashay tababarkaa waa tahay marka maxay tahay micnaha guud ama ujeedada guud laga lahaa tababarkan ama waxuu ku saabsanaa waa maxay tababarka guud aan ka leenahay ujeedadatan waxa ka leenahay tababarkan waxa waaye ama hadafka aan ka leenahay waxa waaye inay dhalinyaradu keenaan baahiyahooda horta kow helaan islamarkaasna ay keenaan qorshayaal ay yani iyagu isku maaragtay ay isku abaabili karaan ama isku agaasimi karaan iyagoo ay ka turjumaya baahiyahooda hadday tahay maxaan ku sheeg wax ka qaban karaan u qareemi karaan dhalinyaradii kaleeto waxaa kamid ahaa oo kaleeto hadda barnaamijkaan maanta qabanay waxa waaye barnaamijka kutartamida dhaqanka hideena dhaqanka soomaaliyeed waxaa kamid ah gabayo waxaa kamid ah brambur waxaa kamid ah qaabkii habkii dhaqankii hab dhaqankeeni qalab qalabkeeni ama agabkeeni xerooyinkii fandaalkii xaarinkii saldhigii sijaayadii dhaclihii olsdem maxaan ku sheega daabacaadii dharka guriga lagu gogoy jiray gogoshi guriga marka waxa ugu soo bandhigaya waa dhaqankeeni soomaaliyeed ama inagu lahayn degmo kastana saas uga dhacaya tababarkan kii ugu nooci kii ugu horreeyay noociisa ay qabato wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland miya may waa tababarka u dambeeyay aan ku idhi sagaalka gobol kasoo qabana waa kii u dambeeyey tababarkan maanta nooga socda baran waxau ahaa tababaro isdaba joog ah oo aan horey uga qabanaynay dhammaan gobolada puntland oo dhan sidii ka horreysay waxaan soo qabanay kii ugu horreeyey dhalinyar gaaraysa lixdan dhalinyaro ah oo iska kala yimi gobolka nugaal karkaar iyo sool waxaa ku xigay tababar labaad aan ku qabanay boosaaso waxaa kasoo qayb galay gobolada bari iyo gardafuul waxaa isagana xigay tababar saddexaad oo aan ku qabanay magaalada gaalkacyo waxaa kasoo qayb galay gobolada mudug iyo cayn waxaa tababarkii ugu dambeeyey aan qabano waxaan ku qabanay magaalada baran waxaa kasoo qayb galay gobolada sanaag iyo xaylaan doorkiina aad ku leedihiin micros microscope muxuu yahay barnaamijkan kamersi korbe ahaan waxa weya inagu doorka iyagu inaan maalgelino tababarkani dhammaan kharashaadka ku baxaya dhalinyarta iyo facilitatorka ama macalinka bixinaya casharada iyo weliba kulanka ay dhalinyartu soo abaabulayaan kadib marku dhamaado tababarku waa tahay inta badan hay-adaha barnaamijka ay bilaabaan oo ay qabtaan halkaas ayaa lagaga tagaa ma idiin qorshaysan tahay inaad barnaamijkan sanado kale dame aad qabataan oo ad sii wadaan anaga kamersi korbisa ahaan ahaan tababaradani waxay ahaayeen tababaro isdaba joog ah waan qaban jirnay sanadadii marba waxay ahaayeen joogto markasta waxaa u taagannahay inaan taageerno dhalinyarta iyo baahiyahooda si aan u daboolno wax yar aan halkaa kugu daro ifantiga ama kulankan maanta ee aan qabanayno wuxuu dabajoog u yahay waxaa jirta markuu tababarku dhammaado gobol kasta waxaan soo diyaarinayaan dhalinyartiisu kulan iyaga maskaxdooda ka yimi magaaladan baran oo kale waxa ay soo doortay kulankan hidaha iyo dhaqanka halkudhega kulankani wuxuu ahaa hidaha iyo dhaqanku waa dhexalgalka bulshadeena dhalinyartu marka waxay kusoo bandhigayaan hidaha wixii u lahaayeen ama qof kasta creativitygiisa waxyaalihiisa kuoodnaa inuu banaanka soo dhigo
wata
manaa waxay fursad usiinaysaa dhalinyartii inaan looga faa'iidaysan faldambiyadada kamid yihiin burcadbadeednimada tahriibta iyo argagixisannimada waxay helayaan inay kusoo bandhigaan xirfadiiya ku ogneyd ay la yimaadaan xirfad ay ku shaqategi karayaan hadhowto marka waxay gelinadaad siinayseen dhalinyaradan waxyaalaha bal aad ku wacyigelineyseen oo gundhiga u ahaa tababarkiina muxuu ahaa tababarkayga waxaa gundhigu ahaa shaqooyinka ay maalin kasta qabtaan in dhalinyartii lagu tababaro inay si mutadacnimo ah dalkooda wax ugu qaban karaan casharadii haddii aan wax kaaga taabto waxay kamid ahaa hogaaminta waxaa kamid ahaa siday u beeqaamin lahaayeen ilaha ay haystaan dakliga waxa ay haystaan sidii ay uga hortegi lahaayeen haddii uu ku yimaado tiamkooda ama kooxahooda conflicts ama waxyaala iskahorimaad uu ku yimaado siday uxalin lahaayeen waxaa kamid ahayd civic engagement oo ah waxbarashada madaniga ah waxaa kaloo sidoo kale kamid ahaa advocacies ama sidii ay qarimid ugu samayn lahaayeen dadka baahidu hayso marka waxay la xiriiriyey xirfadaha maalin kasta shaqada ay qabanayaan bay la xiriirtay waxaan u aragnay inuu ahaa colonies aqoonsi wadaarsiya si fiicanna u dhacay